Iowa maanta waxay soo wareysay kororkeedii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee dhimashada Covid-19, oo sare u kacday calaamadaha usbuucii ka hor. Degmada Woodbury waxaa sare u kacday toban kun oo kiis oo coronavirus ah. Iowa ee Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ayaa maanta waxay soo wareysay afartan iyo todoba kale oo dheeri ah oo dhimanay Covid-19, guud ahaan laba kun laba boqol iyo todobatan iyo hal qof oo qaba Covid-19 ayaa ku dhintay Iowa, sida lagu sheegay bogga gobolka ee coronavirus.iowa.gov. Waxaa jiray ku dhowaad laba boqol iyo labatan kun oo kiis oo wanaagsan. Degmada Woodbury waxaa jiray afartan iyo sideed kiis oo lagu daray wadarta kiisaska. Gobolku wuxuu hadda gaadhay in ka badan toban kun oo kiis oo coronavirus ah iyo siddeetan iyo lix dhimasho ah, sida laga soo xigtay caafimaadka degmada Siouxland. Tan iyo markii uu cudurku faafay bishii Maarso, in ka badan laba boqol toban iyo sideed kun oo qof ayaa laga helay cudurka, halkii laba kun iyo sedex kun sedax boqol lixdan iyo shan kiis oo coronavirus ahna la soo sheegay ilaa shalay. Isbitaalada Iowa waxay la halgamayeen kor u kaca coronavirus, sariiro la'aan iyo shaqaale la'aan ayaa ku qasabtay qaar ka mid ah isbitaalada Iowa inay bukaanleyda u wareejiyaan xarumaha kale sida uu sheegay madaxweynaha ururkan. Shir jaraa'id uu qabtay, Iowa Workforce Development waxay soo wareysay in sideed kun afar boqol konton iyo sideed shaqaale ah ay xareeyeen sheegashooyin cusub oo ku saabsan faa'iidooyinka shaqo la'aanta usbuucii la soo dhaafay. Taasi waa koror ka badan saddex kun tan iyo usbuucii ka horreeyay, waana tan ugu badan hal toddobaad ilaa iyo Luulyo. Warshadaynta iyo dhismuhu waxay ahaayeen warshadaha sheegashooyinka ugu badan leh. Tirada dadka reer Iowa ee sii waday qaadashada dhaafaha shaqo la'aanta ayaa sidoo kale kor u dhaaftay in ka badan siddeetan iyo laba kun. Tartan taraakiga ah oo u dhow kursiga labaad ee golaha deegaanka ee Iowa ayaa laga yaabay inuu ku soo dhowaado barbaro. Dimuqraadka Krista Hart ayaa u goysay hogaamiyaha jamhuuriga Marie Miller Meigs sodon iyo shan cod oo ka badan sedex boqol sideetan iyo afar kun iyo afar boqol oo qof oo la dhibtay. Dhammaan saddexdii degmo ee labatan iyo afarka degmo ka kooban ayaa ka warbixinay natiijooyinka tirintooda. Tartanku waa kan ugu dhow qaranka.